halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban heerarka efemyada geeska afrika iyo internet-kood nagala socotaan somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha julayna waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idiinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
dhaqaalo dara ayna haysa mar hadday dhaqaalo dara ayna haysana waxaasoo safaarada yaa baasaboorka case lagu dawarsanayo inaan wax ka qabanno oon soo habayno taasaa nagu kaliftay maanta inaan dib u habayntan ku samayno ka seexan mayno ilaa safaaradu wejigeenni weeyaan wejigeenni adduunyada wejigeenni waa safaaradaha weeyaan
kaasi waxa u ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ka warbixinaya dib u habeyn uu sheegay inay wasaaraddiisu ku samaynayso safaaradaha soomaaliya ku yaalla dibadda waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kaleed idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida dagaallo xalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda maraykanka oo albaabada isugu laabtay safaaraddii ay ku lahayd dalka liibiya muddadii xabad joojinta ee israa'iil iyo falastiin oo dhammaatay iyo duqaymo xalay ka dhacay qasah iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabay guddoomiye ku-xigeenkii amniga ee degmada kaxda ee gobolka banaadir wararka ayaa sheegaya in sidoo kale la xidhay guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca siyaasadda iyo la taliyihii nabad sugidda ee isla degmadaasi xadhiggan mas-uuliyiinta ayaa yimi kadib markii shalayto israsaasayn koobani ay ka dhacday deegaankaasi taasi oo la sheegay inay dhex mareen ciidamo uu watay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada kaxda iyo kuwo kale oo uu watay taliyaha nabad sugidda ee isla degmadaasi dagaalkan ayaa ka dhashay muran ku saabsan qaabkii loo wadaagi lahaa ceelbiyood ku yaala deegaankaasi murankan ayaa keenay in labada dhinac ay isku dhacaan waxaanu sababay khasaaraha dhimasho saddex qof oo ka kala tirsanaa maleeshiyaadkii labada dhinac ee dagaalantay waxaanay wararku sheegayaan inay saddex kale ku dhaawacmeen kooxda xamaas ayaa gantaalo ku riday dhinaca israa'iil kadib markii xalay xabajoojin socotay labaiyo toban saacadood ay dhammaatay xamaas ayaa diiday in lasii kordhiyo xabajoojinta kadib markii israa'iil ay dalbatay in afar saacadood oo kale lagu sii daro hase ahaatee kooxda xamaas ayaa arrintaasi kaga jawaabtay ugu yaraan saddex gantaal oo ay la beegsatay gudaha israa'iil mana cadda ilaa imika in ciidanka israa'iil ay arrintaasi ka jawaabeen xabajoojinta shalay ayaa fursad u noqotay dadweynaha reer khaza inay dib guryahoodii u soo eegaan dhimashada falastiiniyiinta ayaa gaadhay in ka badan kun qof oo u badan rayid oo ay ku jiraan caruur badan dhinaca israa'iilna waxaa ka dhintay askari iyo laba qof oo rayid ah dowladda maraykanka ayaa si kumeel gaada u joojisay shaqadii safaaradda maraykanka ee liibiya go-aankan ayaa yimi kadib markii dagaalka dalkaasi ka socdaa uu soo gaadhay meel ku dhow agagaarka safaaradda shaqaalihii safaaradda ayaa iyagana loo qaaday dhinaca dalka tuunisiya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykankuna waxay sheegtay in shaqa dadka maraykanka ah ee dalkaasi ku sugani ay isaga baxaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in habeenkii xalay ahayd ee degmada yaaqshiid weerar lagu soo qaaday xaruun ay ciidamada nabad sugiddu ku lahaayeen degmadaasi weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo shalay isla degmada yaaqshiid lagu dilay sarkaal lagu magacaabi jiray axmed laashin oo hore uga soo goostay kooxda al-shabaab si aanu haddaba faahfaahin uga helno xaaladda degmadaasi yaaqshiid ayaa waxa aan khadka telefoonka ku waraystay gaashaanla dhexe axmed xuseen axmed oo ah taliyaha saldhigga degmada yaaqshiid waxaan ugu horreyn weydiiyey dagaalka halkaasi ka dhacay
wax saas weyn ma ahan waxa waa la buubuuninaa maana waa afro in ku dhufoo ka dhaqaaq waaye minaha halaal maray keebka qabanayaan qararaf kadibna waaba iska cararayaan waana la baxsadaa wax saas weyn oo dhibaataa ma jiro laakiin afkuba marka laga sheegaya n dagaal on dhaca waa un laiska dhaamoga maana wax problema ma ahan wax dhimashada wax dhaawacna kama dhicin wax saas weyna ma ahan kaab marka ma weerar bay soo qaadeen waa xerataraar waa dhuumaaleys wa waa wax yaroo dhuumaaleys labada luuq soo maraan xabadii ridaan kadibna iska cararaan waa nigala sheego waay meel hewal aan dagaal ka ridna xale ka dhacay noocaasay rabaan mago maana wax dad u bax dhigi karo dagaal wadi karo hal ilbirosama dhama xabadii ridaayaan waana cararayaan wax ka mida dadkaasi rasaasta ridaya e sheegtay oo lasoo qabtay ma jirta ilaa hadda waa marar badan waa la qabtaa dhowr mar dhaawaca laga reebaa dhimasha karaa laga reebaa nololaa lagu soo qabtaa mar way baxsadaan mar waa la qabtaa marba si waay saas waatee marka ma degmada yaakshi dhexdeeday ku dhuumaalaysanayaan mise waa waxay ka imanayaan degmada banaankeeda waa go- goofafkay ka imaanayaan degmada dersila balcad iyo dhulkaas iyo waa ka imaanaya iyo wax meelaa ku dhuumaalaysanaya waaye wax hadda meel degan oo rigle ah oo magac leh oo beriga awood ku leh magaalada muqdisho ma jiro goobaha ay bartilmaamedsanayaan maxaad nooga sheegi kartaa hadda aan meesha ay soo weerareen caawa xabadayda ay ka rideen waa meel ay degan tahay ciidankana masuuliyadda ay degan tahay miisaanka dhalasha la yidhaahdo magaras waan gartay marka wax khasaara ma gaarsiiyeen wax khasaara oo ha yaraatee ka dhacdayna ma jirto waa xabadan koray u rideen waana iska carareen idinka iyo dadweynaha degmada ku nool iyo maamulka degmadu arrintan sideed uga jawaabteen wallaahi isku xel badanaa socdo isfahamaa socda dadka bulshada bulsho ka soo daashay saddex iyo labaatan sano dowlad la-aan iyo muxuu ahay dhibaato fara badan ku jirtay hogaamiye kooxeeda soo maray hogaamiye diimeed soo maray marka baqdinta waa iska fara badan tahay saa ogiisa laakiin hadda waxaad moodaa in aada laisu fahmay wada shaqayn jirta maamulka gobolka isbedel badan uu suubiyey ilaa gudoomiye waaheed reer gudoomiye tabeelaha la suubiyey booliiskiina uu sugidii iyo shacabkii hadda iyo maamulka iyo degmada iyo gobolka waa si darata ay isku xerayeen kontakti xogla ayaa ka dhexeeya wararkana soo gaaraya qaarkood waxay sheegayaan in la dilay nin lagu magacaabo axmed laashin oo isagu ahaa sarkaal ka soo goostay al-shabaab arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa waa sax waaye berigay dhacday toddoba saac iyo bar meelahaas ay ahayd waa ilmada dhalinyaro wiila yaraa dileen waana la baacsaday waa la raacdeystay ilaa iyo meel junka liilaa lasii raacdeynayey waa ma la qaban nasiib wanaag way baxsadeen laakiin waa la arkay wejigeeda waa la garanaya insha allahu mar dhowna waa heli doona haddii waa la yidhaah marka ninkaasi waa saad u sheegto waa nin oo xisbul islaam ayuu ahaa jir waagiisa hore xaggana waa ka yimid haddana dawlad kuma beenin shiul xaafadiisa iska dhex jiro ayuu ahaa berigaa maxoti rabbi u timid un gacantaas xaligu tooda ayuu ku saweys dilalka ka dhaca degmada yaakshiid sidee looga hortagi karaa wallaahi dilalka waa mar walba waa dhacayaan adduunka adduunyada meel walbay ka dhacaan laakiinse bilihii hore sida u dhici jiro hadda uma dhaco hadda bishaan aynu ku jirno afar kiis keliya ayaa ka dhacay oo dil ah ma garata meeshii bilihii hore uu ka dhici jiray ilaa sideed ilaa toban kiis ka dhici jiray in lasoo afjaray lasoo yareeyey haddana muxuu ahay dhibaatada ay sii yaraanayso amniga magaalada muqdishona uu soo hagaagaya guud ahaan kaasi waxa uu ahaa gaashaanla dhexe axmed xuseen axmed taliyaha saldhigga degmada yaakshid oo khadka telefoonka igu warramey halkaad kala socoteenna waa v o a
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ay golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa isugu yimi kulan gaar ah oo ay kaga hadlayeen dib u habayn lagu sameeyo safaaradaha ay soomaaliya ku leedahay dibadda waxaana ay wararka ay v o edu helaysa ay sheegayaan in lasoo xirayo safaaradaha ay soomaaliya ku leedahay wadamo ay ka mid yihiin jermani burundi maleeshiya tanzaniya iyo burundi islamarkaana xafiisya haatan u shaqeeya safaaradahaan laga dhigi doono qunsuliyado haddaba goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiiday wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle waxaanan ugu horreynta weydiiyey nooca dib u habeynta ee safaaradahaasi ku samaynayaan ha waxaa laga hadlay safaaraha dibadda aan ku leenahay dib loo eego markaa sintani waxaa la doonaya waxa weeyaan safaaradihii inay xurmadeedu soo noqoto oo intaan ku filanahay ay furaaraan intii ay noqdaan safaarado dawladda kusoo xidhan oo ministriga kusoo xidhan qofkan haddii aanad adigu asodoodankiisa aanad uga kahaynin dee amar amar waxda ka dhexeeyaa ma jiraan marka waxaan damacnay dib loo soo noqlayo safaaradii himilooyinkii wadamani lahaa iyo sharaftii safaaradu lahaayeen waxyaalaha la doonaya lagu socodna waxa weya in lasoo yareeyo numberkooda dadka dibadda jooga intaba in lasoo yareeyo hadhow markaa mushaarooyin arrimo loo qorayso dadka kale u noolaadaan baan doonayna waa tay marka guud ahaan safaaradaha ay soomaaliya dibadda ku leedahay waa imisa horta safaaraduhu way badan yihiin badan yihiin badan yihiin waxaa jira dad fara badan oo meelo aynaan aynaan weligeen maqal waraaqo qaatiyo oo jooga waxaa jira dad fara badan oo iyaguna safaarada aan naqaano jooga waa ilaa toddoba iyo toddoba iyo soddon meelaha weeye laakiin haddaad eegto inta warqad una haysataa ilaa kutubaiay gaaraya inta warqad una haysata ee kuula imanaysa kuulanaysa wadan magaciisu way nagu adag yahay baan iyaan safir ka nahay oo yani nin warqad iska sitowno ama gabar warqad iska sitowno qof uuni u qoray waa tay marka kuwa aad sheegtay eydaan markaa garanaynin yaa yaa mushaharka siin jiray ay shaqada safaaradda ku wadaan wax shaqa hayse ma ka socotay safaaradaha ay joogaan wallaahi arrintaasi waa arrimaha la doonayo in lagu guda jiray sanad iyo dhowrkii nasoo dhaafay sidii loo loo ogaan lahaa dadkan safaaradan joognaale ba cidda wax siisa dad baa jira beelal kureysan yihiin oo dawladda carabta ka bixiyaan qaar baa jira mujtamigu ka bixiyo qaar ba meel bay wax kasoo galaan dhawaanahana dee baasabooro iyo waxbaa ka jiray oo baasaboorada iyo ayaa iya waxoogaa lacay kasoo galayeen waan gartay wasiir toddoba iyo soddon safaaradood baad sheegtay inaad idinku og tihiin oo markaad wasaaraddaada ay si toosa ula shaqeeyaan haddana waxaa nagu maqaalo ah in safaaradihii qaarkood shan ka mida aad albaabada usoo xidhaysaan oo aad go-aansateen in iyaga laga takhaluso safaaradahaasi ma noo sheegi kartaa kuwa ay yihiin iminka halkan kama sheegi karo laakiin way iska soo bixi doonaan kolley iyo kolleyba in koob iyo soddon lagu soo ururiyo ayaa arrintu tahay safaarado waxaa jira dhibaatooyin ka taagan yihiin oo syria iyo ay kamid tahay wareer iska soo xidhnay south sudan iyo beri hore iska iska soo albaabada loo soo xiray dhibaatada taagan awgeed kuwa kalena kulleyba meelaas bay kasoo bixi doonaan mar haddaad safaarad meel ka furato waddanka cilaaqaad weyn baa iyo dhex maraya marka inaad soo xidhaa ma fududa laakiin inagu waxaan isnidhi meel alla meeshii aynaan lacagteeda bixin karin in aan lacagteeda bixin karayno aan ku tuntuunsano wixii danteena inaan eegano unba unba meesha important baa la yidhi hadhow haddii dhaqaalehenu sare u kaco sare u kaco waan furi karnaa qaar kale berri maasaada maan furi karnaa laakiin maanta sanadkan joogno waxaasna waxu haynaa laakiin koob iyo soddon bay kusoo ururiyaan sideed iyo labaatan safaaradood iyo saddex konsuliyadood inay furaadaan ayaan ku tala jiraa sida sida xaqu yahay iyo sida ay waxiye saasaan ku tala jirta haddii alayda wararka ay v o edu helaysa waxaa ka mid a safaaradaha lagu tala jira in albaabada loo xidho wadanka germany iyo wadanka burundi oo kale labada wadan haddaynu si gaara u eegno waa wadamo midna ay ciidamo ka joogaan soomaaliya midna waa mid kamida wadamada yurub ee dabcan waqtiyadan dambe midowda yurub si gaara ay soomaaliya u daneeyaan marka maxaa shaqadii ay qabanayeen safaaradahaasi baan aydaan ku qancin mise howlaha dadka soomaalida ee halkaa jooga u qabtaan baan idin qancin may may may intaa midna maaha intaa midna maaha annagu waxaan nidhi inaan soo yeerayna weeyaan marna waddan walood soo qaadayba wuxuu noqday xajiin buu noqday ayaa taaban karin inta waxaan nidhi waan ku dhaqaajinaa wuxuun soo xidhnaa maarta un la soo xidho maanta qaar un la soo xidho wey inaad dib isku eegto weeyaan waxaad iska bixin karayso safiiradeeda warsanaya waa ceeb weyaan safiirada warsanaya baasaboorka cadirtay madaxa iska saaran marba wasaarad gelaya ama mar marba safiir kaloo carbeed odanaya waxna si waa waa waa ceeb weeyaan ceebtaa inaan soo afjira baan anagu damacnay inta badan dadka aanu ama waraysanno ama aanu warbixinaha ka samayno ee dadka soomaaliyeed ee daafaha caalamka kala jooga meel kasta oo ay dhibaata ku dhacdo dadka soomaaliyeed waxay ka cawdaan inaanay wax awooda iyo wax waxtara u lahayn safaaradaha meelahaasi markaa jooga marka safaaraduhu shaqadan ay iminka qabtaan ma wafdiyada dowladdu markay baxayaan unbay howlaha u fududeeyaan oo waa howlo siyaasadeed unbay u joogaan ilan waxa muuqata inaanay shaqo dadkii rayidka ahaa u haynin safaarada intooda badani inkastoo aan inkam fiican soo gelin dakli fiican soo gelin waxaalkooda ilahay woogiya haddana waxaan anu ogahay safaarada fara badan fara badan oo dadka wax la qabtaa jiraan dadkeenu way iska wada kadeedan yihiin safaaradda lafteeduna quwad weyn wada safaaradii oo inkamkeeda ba iska yaryahay iyada lafteeda lalama xisaabtami karo kol haddaanad adigu waxba siinin marka way iska jirtaa cabashooyinkaasi way jiraan laakiin si sida loosii buunbuuninaya anigu maaha baan umaleynayaa safaarado badan oo arkay dabcan wasaaradda arrimaha dibadda ad adigu wasiir ka tahay baa u qaabilsan magacaabidda safaaradaha iyo dadka ka shaqaynaya intooda madaxda ama hogaanka qaabka lagu soo xulo qofka safiirka noqonaya ama madaxda safaaraddu waa qaab nooceeya ma qaabkan four point five ki hadda soomaaliya ay ku dhisan tahayba mise waa qaab qofka iyo si shaksiya loo magacaabo intaba intaba inay isku jiraan baan ya yaan ya yaan filayaa intaba way isku jirayaan waxay isku jireen waxa weeye safaaraduhu waa waa positions waaweyn weeye marka waxay qayb ka yihiin saami qaybsiga dalka u yaala waa tay ugu dambayntii dadka safaaradaha ka shaqaynaya dhammaantood ma gudaha dalka laga soo magacaabaa oo magaalada muqdishoa laga soo diraa mise dadka waxaa laga qoraa meelaha ay joogaan ee safaaradaasu ka furan tahay mane waxaa jira dad layidhaha local staff iyo dad diblomaasiyiina diblomaasiyiinta shuru sharcigu wuxuu sheegaya waxa weeyaan qof diblomaasi noqonaya inuu wasaaradda iyo diblomaasiyadda wax ka yaqaano marka qofkii professionalka ah gudaha waa laga qori karaa dibaddana waa laga soo qori karaa hase ahaatee waa inuu gudaha qofkii ka shaqeeya horta wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo khadka telefoonka ugu warramayey sahra ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
haatana qisa waxaa habeenkii xalay ahayd ku ekeyd xabad joojin la dhex dhigay israa'iil iyo xamaas waxaana ay weerarku sheegayaan inay duqaynta ay isweydaarsanayeen gantaaladu bilowdeen xalayto xuseen barre aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda qasa waxa uu ka waraystay wariyaha v o e da ee magaalada qaahira xuseen saxnuuni waad mahadsan tahay xuseen dhab ahaantii kadib markii ay soo idlaatay xabajoojintii laba iyo tobanka saacad soconaysay ee u dhexaysay kooxda xamaas iyo dowladda israael oo ku ekeed xalay sideedii fiidnimo saacadda magaalada ghaza wararka ka soo baxaya magaalada ghaza waxa ay sheegayaan iyo guud ahaan dalka israael in ay bilaabatay dagaalkii ama dirirkii udhexeeya labada dhinac wararka ayaa sheegaya in kooxaha wax iska cadinta gaar ahaan kooxda lagu magacaabo kataa'ibul qasam ay bilowday inay gantaalo ay ku tuurto dhinaca dalkaasi israael lamana oga ilaa iyo hadda waxyeelada ay gaadsiiyeen laakiin warbaahinta dalkaasi israel ayaa sheegay in magaalada tel aviv dowladda ay yeerisay dhawaqa digniinta si dadweynaha ay ugu gabaadgalaan meelaha ay kaga dhuuman jireen gantaalaha sidoo kale waxaa jira warar ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin oo sheegaya in tirada dadka dhintay ay korodhay oo kor ay u dhaaftay kun iyo afartan qof oo falastiiniyiin ah kadib markii boqol mayd ah maalintii shalay ilaa iyo xalay laga soo saaray dhismayaasha burbursan marinka ghaza kadib markii halkaasi ay ka socdeen in ka badan duqeymaha israael ay ka waday magaalada ghaza xuseen duqeymahan soo cusboonaanaya waxay kusoo beegmayaan baaq ka soo baxay wadamada daneeya arrimaha bariga dhexe oo ku shirsan magaalada baris ee dalka faransiiska baaqaasi ma jirtaa ilaa hadda cid ka jawaabtay ilaa iyo hadda cid si rasmiga ugu jawaabtay ma jirto laakiin afhayeen u hadlay ururka xamaas ee reer falastiin ayaa sheegay inay adkaan doonto in ururka xamaas ay aqbasho xabad joojin soconaysa muddo kale ama intii hore ay u aqbashay in ka badan sababto ah waxay leedahay ururka xamaas dagaalku waa uu wadayaa inta is-afgarasho iyo isfaham ama heshiis dhaba ay wada gaari doonaan labada dhinac in dagaalku uu ka dhexeeyo sababto ah ayuu yiri afhayeenkaasi shacabka reer falastiin gaar ahaan magaalada ghaza waxa ay ku jiraan go'doomin iyo xayiraad kaga imaaneysa dhinacyada israel iyo dalka masar oo shacabka magaalada ghaza waa kuwa ka go'doonsan dunida intiisa kale ayuu yidhi marka waxaad moodaa inay adag tahay in dhinaca xamaas ay aqbalaan laakiin dhinaca israel ilaa hadda war rasmiga kama uusan soo bixin oo ay ku aqbalayaan ama ay ku diidayaan warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee caalamka qaar ka mid ah sida dowladda maraykanka qatar germany britain iyo turkiga ayaga ku shirsan magaalada baris laakiin waxaa la filayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ay sii socon doonaan saacadaha soo socda xuseen duqeymahan soo cusboonaaday kadib markii xabad joojintii sida aad sheegtay ay dhammaatay saameyn intee leeg bay ku yeelan karaan xaaladda marinka khaza dhab ahaantii hay-adaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoobay iyo ururo kale oo caalami ah ayaa waxa ay ka muujinayaan walwal weyn haddii dagaaladii iyo dirartii dib ay usoo laabato gaar ahaan duqeymaha israel ay ka wadeen marinka ghaza sababtoo a waxa ay leeyihiin dhibaatada inta badan waxa ay ku dhacaysaa dadka rayidka ah oo u badan haween iyo caruur iyo dad da-ah marka arrintaasi aad baa welwel loogu muujinaya xitaa beesha caalamka gaar ahaan wadamada ku howlan sidii loo joojin lahaa dirarta udhexaysa israel iyo xamaas waxa ay ay leeyihiin dhibaatada soo gaaraysa dadka rayidka waa ay sii kordhaysaa marka lama qiyaasi karo dhibaatada ka dhici karta inta ay la ekaan doonto maadaama wararkii ugu dambeeya ay sheegayaan dadka geeriyooday inay kor u dhaafayaan kun qof isla markaasina dhaawac uu ku dhow yahay ilaa iyo lix kun ilaa iyo toddoba kun oo qof oo falastiiniyiin ah kaasi waxa uu ahaa xuseen saxnuuni oo khadka telefoonka ee magaalada kahira igu warami halka kala socoteenna waa v o a mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal iyadoo oo la isku diyaarinayo munaasabadda ciidulfitrida oo inagu soo dhow waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan qaabka looga diyaargaloobay magaalada hargeysa waryaheena hodan cali cajabi halkani waa suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo dharka kabaha iyo alaabooyinka kale ee ciidda loogu talagalay halkaasi oo dadweynuhu si aada ugu mashquulsan yihiin u diyaargarowga munaasabadda ciidda qaar ka mida dadweynaha wax kala iibsanaya ayaa wax ka weydiiyey sida ay ugu diyaargaroobayaan ciidda waxa weeyaan si aad iyo aad u ballaadhan ayaan ugu diyaargaroobayaa guud ahaanba waddanka somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa hadda waxaan ku suganahay bacadlaha weyn ee waaheen magaalada hargeysa waxa aan joogaa bacadla ka mida bacadlayaasha oo aan uga iibinayo ciyaalka qalabkii ay ku ciyaari lahaayeen dharkii ciidda markaa guud ahaan waxaan odhan karaa dalka somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa si aad iyo aad u ballaadhan ayaa looga diyaargaroobay munaasabadda ciidda bismillaah anigoo magacayga khadre ismaaciil maxamed wallaahi ciidan si fiican ayaa loogu diyaargaroobay alxamdulilah caruurtii dadweynaha dhammaan caruurta hadday noqoto xagga qalabka ciyaarta labiskooda alxamdulilah si fiican baa looga qayb qaadanayaa mar aan weydiiyey dadweynaha sida ay ku yahay qiimaha alaabooyinku ayaa waxa ay ku jawaabeen magacayga mubaarag cabdi maxamed xagga sixirka suuqa waxaa la odhan karaa rabadaano horena dhaafay iyo rabadaanaha marka laysku miisaamo inaan wax dhifran u dhexaynin si ay saymiyin xagga sixirka oo xoolo jabanna weyaan xoolo qaaliyana oo yaalla darajo hoos iyo darajo sare labadaba si wanaagsanbay u iidayaan dadku sidoo kale waxaan tegey dukaamada dollar store magaalada hargeysa oo si aada dadku wax uga iibsanayaan waxaanan halkaasi kula kulmay mulkiilaha dollar store axmed cumar cali horta kolle way kuu muuqataa hodanay waad arkaysaa inaanu aad u diyaargarownay mar kastana way tahay inaanu aad u diyaargarownay waqtiyada ciidda oo bishii rabadaan baynu ku jirnaa ilaahay khayrkadaana siiyo tobankii u dambeeyey tobankii u dambeeyna oo tobanka suuqu runtii ugu badan yahay diyaargarowga iyagu wuu iska diyaarsan yahay wax walbana waynoo dhammaystiran magaalada hargeysa iyada oo si weyn looga diyaargaroobay munaasabadda ciidda ayaa haddana waxaa jira meelo aan laga dareemaynin marka aad dhex gasho taasi oo ay sabab u tahay kala duwanaanshaha duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin aadamuhu staad hawsku waa xaafad ay degan yihiin dad ku barakacay gudaha dalka islamarkaana ah dad dan yara oo tiradoodu dhan tahay afar kun iyo toddoba boqol oo qoys sida ay v o e u sheegtay koos aw daahir oo ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada xaafadda mar ay ka warramaysay xaaladda xaafadda horta xaafadaydan ciid wax laydhaa haba yaraatee oo wax ciidda nooga soo gurmado maba haynaba haddii ay tahay agoomaha haddii ay tahay dadkaa xanuunsanaya guryaha ku xidhan haddii ay tahay caruuraha yaryar aabayaashood dhintay kuwaa hooyadood dhimatay kuwaa danyarta in iibsanba karaynin annaga haba yaraatee wax ciidda noo soo gurmadaa hadday taajiriin tahay hadday dowlad tahay waxaydhaa bal xaafaddaa barakacayaasha aanu gurmano oynu dharka ciidda u iibinno weli maba haynaba markaa bal insha alla waxaan rajaynaynaa inay dhan naxariista kusoo eegaan dadkaa hadday agoon tahay iyo hadday danyar tahayba dad u baahan dharka ciidda oo u baahan ubadkoogu inay soo ciidaan oo u baahan duqayda waaweyn aqalada dhex jiifta inay ciido oo u baahan hooyada iibsan kari weyda inay ku ciido oo salaada ku tagto markaa bal dadkaa danyarta ah ee iska dhibaataysana iibsanma kari waayo dharka ciidda waxaa hadday dowladda tahay hadday taajiriinta tahay hadday jahaliyadaha tahay waxaan jecel lahay inay indha naxariis leh kusoo eegaan istaad hawska dadkaa danyarta ee degan hooyo ka mid a qoysaska danyarta ee xaafaddaasi oo ambooqday ayaa ka hadlaysa sida aanay ugu suuro gelin in ay wax soo iibsadaan oo aanay duruufta u saamixin bismillaah magacayga waxaa laydhaha saahra hanfi cabdilaahi markaa xaafadda waxaa ku nool dad danyara waxaa ku nool dadan waxba iibsan karin waxaa ku nool intooda badan intay carruuro badan iska haystaan haddana aan awoodi karin ay iibsiiyaan markaa gacan gacan u imanayso oo lagu caawinayo ama cid soo dhexgeliso dadkaa wax u tarasaana ma jirto dadku waa dad iska maxaysataa waa dad
adiga si gaara haddii aan kuu weydiiyo kasakow xaafadan dad badan oo danyaraa ku nool waa run laakiin adiga si gaara haddii aad uga hadashid qoyskaaga oo kale ka waran
dee waxaan haystaa anigu afar iyo toban ku gallaa qoyska wax camaloo lahayaana ma jirto hawlo aad bay isaga badan yihiin markaa dadkaa waxba ciidsin karo in baan ani lafteyda ku jira aan awoodina karayna ciidsaan haddana aan cid u imanaynen dee aanay cidi waxba u qabanaynen ana cidina u soo geleen cidi aanay dee adiba u soo gelina cidna u imanayna cidna aana wax ku tarayn baanu ku jiraa markaa dadka waxaanu ka codsanaynaa dowladda hay-adaha dadka maalqabeennada in horta hoos naloo eego dadkaa dib lanoogu soo noqdo waxaan jeclahay baan malaha marka cod kale naga doonayn baa lasoo galaa xaafadeeda dhinaca kale waxaa hawshoodii libinlaabay ciidamada kala haga gaadiidka ee taraafiga loo yaqaano sidoo kale ciidanka booliska ayaa heegan u ah sugidda amniga maadaama oo maalmaha lagu guda jiro u diyaargarowga ciidda uu mashquulku badan yahay islamarkaana ay jiraan tuu ka faa'iidaysta mashquulkaasi dadka wax kala iibsanaya kuwaasi oo ciidanku ay u taagan yihiin wax ka qabashadooda hodan cali cajabi v o e hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal haatana dalka maraykanka ayaa joojiyey shaqadii safaaradda maraykanka ee ka socotay caasimadda dalka libiya ee tripoli waxaana ay kala soo baxday diblomaasiyiintii dalkaasi u joogtay wariyaha v o eda ee qaabilsan arrimaha dibadda scott stins ayaa warbixintan waxa uu ka diyaariyey go-aankaasi xuseen barre aadan ayaana faahfaahinta inoo haya xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa shaaca ka qaaday in dowladda maraykanku ay hakadgelinayso shaqadii safaaradda ay ku lahayd magaalada tripoli ee caasimadda libiya taasi oo ay sabab u tahay dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka kala duwan ee halkaasi ka bilowday kuwaasi oo soo gaadhay agagaarka safaaradda rabshado ayaa ka jira agagaarka safaaradda hase ahaatee ma aha kuwo safaaradda looladan leeyahay laakiin rabshadahaasi iyo qalaalaasahaasi waxay halis aada ku yihiin shaqaalaha diblomaasiyiinta safaaradda maraykanka ayaa la sii mariyey dhinaca dhulka iyaga oo u tallaabay dalka tuniisiya oo ay libiya daris yihiin iyagoo howlahooda meelo kala duwan kasii wadi doona si loo dejiyo xiisadda libiya waxaana arrintaasi faahfaahin mar kale ka bixiyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry
to the diplomatic process in Libya. Our envoy will continue to be engaged with the British envoy and other waxaa naga go'an inaannu qayb ka ahaano hawsha diblomaasiyadeed ee libiya ergeyga maraykanku waxa uu la sii shaqayn doonaa ergeyga britain iyo kuwo kale waxaannu sii wadi doonaa isku dayagayaga ah kaasoo aan ku doonayno inaannu kaga qayb qaadanno dhismaha doorashada iyo dhisidda xukuumadda waxaanan ku dhiirigelinayee dadka libiya in ay qayb ka ahaadaan hannaanka siyaasadeed si looga hortago rabshadaha iyo qalalaasaha ammaanka diblomaasiyiinta maraykanka ee ka shaqeeya dalka libiya ayaa ah arrin xasaasi ku ah maamulka madaxweyne obama iyada oo sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii la dilay safiirkii maraykanka ee libiya iyo saddex sarkaal oo kale iyagoo markaasi ku sugnaa dhismo ay dowladda maraykanku ku leedahay magaalada benqaazi waxaana xilligani ka soo cusboonaaday dalka libiya dagaallo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa ee dhex mara maleeshiyaadka kala duwan ee ka jira dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii libiya mucamar al khadaafi dagaaladan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalkaasi ay ka jirto xukuumad aan awood badan
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o eda scott sterns uu noo diyaariyey
waatay dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada qasiidada halkudhigeedu yahay mucjiso iyo fanaanka cumar aadan
mawla kugu qoray towraad meerisyada injiileed musiyaciisa dadkoodii madal uga sheege muslima goortuu nagaash maqlay murjisadade dhagaadad musmaarka awdaan maqlin warkaage mushcarad markii aadu timida sabtii madiine warubadii nabigeenna igu mara
qasiidadaasi ayaannu ku soo gabagabaynayna idaacaddeenii subaxnimo oo inta aynu afarta galabnimo kulmi doonno waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.